afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe askartan oo kasoo baxsaday degmada ceelwaq ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada bu-aale oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxayna qayb ka ahayeen ciidamadii lagu soo tababaray dalka eliteria iyagoona ka yimid saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna la soo goosteen hubkii ay wateen kaas oo ugu dambeyntii loo lacageeyey askartan toobadkeenyaasha ah ayaa ka sheekeeyey halkii ay kaga biireen ciidamada dowladda federaalka cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose askartan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii aad waxaana ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aa ka imaaday haddana waxaan joogaa bu-aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed aad iyo aad deegaankan ka imaada waxaa waaye shabeellada dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaa kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku beeriyay kuwa murtadiinta kadibna waxaa liga qaaday dalka eriteria eriteria markaa liga qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaan ka imaaday labada kun labaatan afart waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhamaystiran waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddan ku noolaaya degmada dayniile magaalada muqdisho ah geedi cabdulaahi calisow leego waxaan ku biiriy adiga sanada tababarku maqnaay anaa isgey askarta ka soo baxsatay ciidamada dowladda federaalka ayaa wilaayaadka si qurux badan u soo dhoweeyaan iyagoona loo lacageeyo hubkii ay wateen